أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah siyaasiyiin ay gadaal ka riixayso kooxda riddada iyo maleeshiyaadka murtad axmed madoobe oo ku dagaalama kismaayo xaalad cakiran oo ka taagan magaala madaxda maamulka isugu yeera jubbaland xubno mucaarad ah oo taageera ka helaya guurguurta oo ku dhawaaqa inay doorteen madaxweyne waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda magaalada kismaayo qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah ugaaska beesha mursade iyo odayaasha dhaqanka beeshaasi ee dega wilaayada galgaduud oo ka tacsiyeeyey geerida suldaankii mursade ee dega wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ciidanka etoobiya oo diyaarad ciidan oo ka timid muqdisho ka celiya magaalada garbahaarey milatariga suudaan oo falaagada imaaraad ku taageero ka faramaroojiya caasimad goboleed muhiim ah kanaalka wararka kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta sagaalaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gedo oo shaacisay in naf ii maal ay ku bixinayso jihaadka ka socda bariga afrika kadib kulan dhexmaray beeshaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo tiro askar toobadkeenayaal ah oo lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir isuheyb ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan eeladdaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
فخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa siyaasiyiin ay gadaal ka riixaysa kooxda riddada soomaaliya iyo maleeshiyaadka murtad axmed madoobe ayaa maanta ku dagaalamay magaalada kismaayo iyadoo xaalad cakiran ay ka jirto magaaladaasi xilli xubno mucaarad ah oo taageera ka helaya gurgurta ay ku dhawaaqeen inay doorteen madaxweyne wararkii ugu dambeeyey xaaladaas kismaayo iyo sidoo kale ciidanka etoobiya oo diyaarad ciidan oo ka timid muqdisho ka celiyay magaalada garbaharey waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa een barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka een barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey qeybta sagaalaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ee mujaahidiintu ka sameeyeen degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana muuqaalka la daawan karaa saddex daqiiqo iyo lix iyo labaatan sekon waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka etoobiya oo diyaarad ciidan oo ka timid muqdisho ka celiyey garbaharey ciidamada xabashida itoobiya ee gacanta ku haya garoonka diyaaradaha magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo ayaa maanta is-hortaag ku sameeyey diyaarad milatari oo siday wafdi ka socday kooxda riddada soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale taasi oo kasoo kici tantay magaalada muqdisho diyaaradda waxaa lasoo wariyey inay siday wafdi ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdi bare iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka riddada ee gobolka gedo ee taabacsan kooxda xasan gurguurte saraakiisha ciidanka etoobiya ayaa taliskooda baydhabo u sheegay inaysan damaanad qaadi karin amniga wafdiga ay kooxda riddadu soo dirtay ee maanta la doonayay in laga dejiyo garbaharey maamulka axmed madoobe wasiir u hadlay ayaa tilmaamay inay iyagu is-hortaag ku sameeyeen wafdiga maanta lagu waday in uu ka dego garbaharey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka axmed madoobe murtadka lagu magacaabo maxamed oogle ayaa madal uu ka hadlayay ka sheegay in wafdigaasi ay ku guuleysteen inay ka celiyaan garbaharey waxa uu intaas ku daray in ujeedka wafdiga ka socday murtadiinta muqdisho uu ahaa in doorasho ka dhan ah maamulkiisa ku qabtaan magaaladaasi wasiirka u hadlay maamulka kismaayo ayaa sheegay in diyaaradda maanta laga celiyey xarun goboleedka gado ay tahay mid ay leeyihiin ciidanka atmis ee kufaarta ah ayna soo kiraysatay kooxda riddada dhanka kale wasaaradda amniga maamulkaasi ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay digniin ugu dirtay hay-adaha ururgaaleedka qaramada midoobay iyo ciidanka atmis si gaar ahna in diyaaradahooda loo adeegsado waxay ugu yeertay qalqalgelinta doorashooyinka ay wataan kooxda riddada soomaaliya ayaa dhankeeda maanta si adag uga hadashay iska horimaad ka dhacay magaalada kismaayo oo u dhexeeyey ilaalada musharax ay wadato dowladda riddada kaasi oo lagu magacaabo iliyaas gaboose iyo sidoo kale maleeshiyada axmed madoobe kaasi oo ka dhacay aaga hotel egan ee magaalada kismaayo murtad fartaag oo ugu magacaaban kooxda gurgurte wasiirka amniga ayaa shir jaraahid oo uu qabtay ku sheegay in axmed madoobe uu weeraray ilyaas gaboose dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhasheen weerarka uu qaaday waxa uu ka digay in maleeshiyada maamulkaasi loo adeegsado siyaasadda dhankiisa xildhibaan lagu magacaabo saadiq cabdulaahi oo ka tirsan xildhibaanada riddada ee laga soo doorto maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa dhankiisa u jawaabay wasiirka amniga ee kooxda riddada u hadlayay wuxuuna weeraray murtad fartaag waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa milatariga suudaan oo fallaagada imaaraadku taageero ka faramuruujiyey caasimad goboleed muhiima wararka ka imaanaya waddanka suudaan ee dhaca bariga qaaradda afrika ayaa sheegaya in isbeddello dhanka maamulka ah ay ka xasileen mid ka mid ah gobollada waddankaasi kadib dagaallo culus oo saacado badan qaatay ay ciidanka milatariga xukuumadda suudaan ugu suurta gashay inay dib ula wareegaan wilaayada sinaar ee dhacda koonfur bari waddankaasi bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay si buuxda ula wareegeen magaalada sanjah oo ah caasimadda gobolka sinaar kadib markii ay ka adkaadeen maleeshiyaadka kooxda janjawiidka dacmusariic ee imaaraadka carabta uu taageero muuqaal video ah oo lagu faafiyey barta ciidanka suudaan ayaa muujinayay kumanaan askari oo gudaha magaalada sii galaya islamarkaana la wareegaya gaadiid dagaal iyo hub ay ka furteen xoogaga mucaaradka khaalid cali al casiir oo ah wasiirka warfaafinta xukuumadda suudaan ayaa sheegay in howlgalka dib loogu qabtay magaalada sanjah uu ahaa mid qorshaysan oo ay ka qayb galeen guutooyinka kala duwan ee ciidamada magaalada sanjah ayaa qiyaastii afar boqol oo kilomitir u jirta khartuum oo caasimadda ah waxayna isku xirtaa dhowr gobol oo ay ka mid yihiin al qadaarif niilka buluuga iyo wilaayada al khurduum tallaabada uu milatariga suudaan dib ugula wareegay ayaa imaaneysaa isbuuc kadib markii ay dowladda ingiriisku ku fashilantay mashruuc ay horgeysay waxa loogu yeero golaha ammaanka mashruucaas oo dhigayay in ciidamo shisheeye la geeyo suudaan si ay ajandayaal gumaysi u fuliyaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa faahfaahin laga helayo kamiin ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan siliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka warguduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow bakhtiga waa siddeed askari oo kufaarta kenya dhaawacuna waa toban kale gubashaduna waa gaari kooyala oo qori dhashiikaha uu ku rakiban yahay dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada liiqliqato ee magaalada beledweyne dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada baraxow ee murtadiintu ku leeyihiin degmada baar dheere ee wilaayada gedo waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen garoonka magaalada baar dheere halkaasoo ay haystaan ciidamada xabashida itoobiya qori nooca r b g-ga ayaa lala helay dhismo ay xerada ay ka waardiyeysan jireen ciidamada itoobiya waana uu burburay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ruux soomaali ah oo lagu dilay magaalada kambaala ee dalka uganda dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kambaala ee dalka uganda waxaana geystay kooxo burcadda ninka la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi cali maxamed waxaana burcadda oo aada u hubaysnayd ay ku beegsadeen xilli uu ka soo baxay gurigiisa iyaga oo horey uga sii qaatay moobil iyo agabyo kale oo uu watay waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalka uganda waxaana meydkiisa oo la dhigay cisbitaal ku yaal dalka uganda ay booliisku sheegeen inay baarayaan kiiskiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday haddii aan guud marno canaawinta ku daabacan mareegta shahaada mid ka mid ah waxay ka hadleysaa duqeymihii ugu dambeeyey ee yuhuuddu ka geysteen marinka khaza iyo khasaaraha isugu jira shuhadada iyo dhaawaca ee duqeymaha sacadotooyo ka dhashay iyo sidoo kale cuntayarida ay wajahayaan dadka reer khaza sidoo kale warbixinada ku daabacan mareegta shahaada waxaa ka mid ah xogayaha guud ee waxay ugu yaraan golaha qaxootiga norway yan igalan ayaa booqasho uu ku tagay suudan waxa uu sheegay in waddankaasi sanad iyo bar uu ka socdo dagaal xooggan oo aan waxba la isku reeban wuxuu sheegay in in ka badan labaatan milyan oo qof ay la ildaran yihiin gaajo iyo barakicin qasaba oo ay sameynayaan dhinacyada dagaalamaya oo dalkaasi ganacsi u tagay aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd israsaaseynta maanta ka dhacday magaalada kismaayo iskahorimaadkaasi ayaa u dhexeeyey ilaalada musharax ka socda kooxda riidada soomaaliya oo lagu magacaabo ilyaas gaboose iyo maleeshiyada axmed madoobe khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iskahorimaadkaasi oo ka dhacay aaga hotel agan ee magaalada kismaayo axmed midoobe ayaa maleeshiyo aada u fara badan kusoo daadiyey wadooyinka magaalada magaaladuna waxay la circiireysaa sida ay dadka deegaanku soo sheegeen ciidamo aada u fara badan oo axmed midoobe wato garab ka mid ah kuwa mucaaradka ayaa maanta waxay sheegeen inay madaxweyne maamulkaasi u doorteen ilyaas gaboose oo ah ninka ka badbaaday iskudayga dilka ee axmed madoobe la doonayey waxaa sidoo kale doorashadaasi kasoo horjeestay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee u taagan madaxtinimada maamulkaasi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafina waaxda caafimaadka qidaaca waxa ay sheegtay inay diiwaan gelisay ilaa toddoba xasuuqyo ah oo loo geystay shacabka muslimka ah ee reer khaza dhanka kale bashiiroo afartan iyo sideedii saaca lasoo dhaafay waxaa aad u kordhay duqeymaha qidaaca ka dhacayay wararku waxay sheegayaan in saddex ruux oo falastiiniyiin ah ay ku dhinteen halka labaatan iyo afar kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn beegsatay guri ku yaala magaalada khan yunis tirada guud afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay shahiiday waa boqol iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol iyo shan kale waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay intaa ku dartay in dadka shahiiday qaarkood la awoodi waayey in laga soo qaado wadooyinka sidaa darteedna boqol iyo labaatanka ay yihiin keliya inta cisbitaalada lasoo gaarsiiyey dhanka kale bashiir oo kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxay iclaamiyeen in la dilay mid ka mid ah maxaabiista sahaynada ay gacanta muqaawamada ku hayeen afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abuu cubayda ayaa waxa uu ku eedeeyey xukuumadda netanyahu inay ka dambeyso tallaabadaas isagoo sheegay in maxaabiis badan oo yuhuud ah ay naftooda halis sida ay ugu jirto xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegeysanaysaan markan iyo ugaaska beesha mursada iyo odayaasha beeshaas ee dega wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka tacsiyay geerida suldaankii beesha mursada ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq oo dhowaan ku geeriyooday degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaa ka hadlay geerida suldaan maxamed deeq ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade waxaa xigi doona nabadoon cabdi ciid cabdulleh iyo nabadoon mascuud xasan casir oo labaduba ka mid ah waxgaradka beeshaasi bismi illaah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta halkan aan iskugu nimid odayaasha mursade ee gobolka galgaduud annagoo ka tacsiyeyneyna oo una dirayna tacsiye dadka ahalka iyo walaalkeenna suldaankii maxamed deeq maxamuud maxamed een, waxaan leenahay ilaahay wuxuu uuna siiyana asagaale wuxuu qaatana asagaa leh wax walbana waqti go-an ayay leeyihiin waxaan marka haladii uu ka geeriyooday Een, marka anigoo ah weeska beesha saddex iyo sagaal murursade waxaan halkan tacsi uga dirayaa uga tacsiyeynayaa dadka ahlada hayo maxamed deeq oo ka geeriyooday nabadoonkii sudaankii tacsida halkan aan uga diraa waxaa weeye mid caama iyo mid ximbaarsan aan ximaarsanahay oo ah beesha saddex iyo sagaal Een, odayaashina way ila jiraan nabadoonadii iyo nuqabadii midda hal dhammaanteenna marka waxaan isugu nimid kulankan uu ku saamsan yahay inaan walaalkeenna dadkii uu ka geeriyooday uu ka baxay maaragtay ilaahay booskiisa allah u bixiyo ayagana maaragtay samariya iimaan allah ka siiyo Een, intaasna waxaan ognahay nin aad u macriifo badan oo qaalihu ahaa Een, waxaan ognahay nin aad yacni u firfircoon buu ahaa Een, wuxuu ahaa nin bashaasha oo aad u furfuran wuxuu ahaa nin ummadda xiriiriya dadka xiriiriya oo maaragtay soo dhoweeya oo cid kasta soo dhoweeya runtii khaasatan aniga maaragtay isagoo jamaama joogo markaan jirib meelaha aan imaado gobolka aan soo galo waa ii imaa jiriya waa islabeyn walaalka aadaan maaragtay iskugu dhoweyn markaas Een, runtii qof kasta way tegeysaa waa dhimanaysaa laakiin ajasha waxaa la rabaa inay kugu timaado oo aad ku dadaasho adoo muslim ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun adoo muslim ah maahane si kale ha u- ha dhimanin marka ha dhiman waxaa waaye mar walba laxdo kasta iyo wakhti kasta iyo saacad kasta ku xisaabtan inaad ilaahay aduu u hoggaansan alla hogaansanaantiisuna waxay tahay inaad awaamirta uu ku farana raacdo wixii uu kaa reebana ka harto labadaas ayaa waxay yihiin qofku inuu muslimnimadiisu aysaas bacda tawxiid markuu tawxiidka uu husgo waxaa la rabaa in wax allaale wax ilaahay uu ka reebay dhammaantood uu ka haro wax allaale wax ilaahay farana waxuu awoodo inuu qabto waxaan lagu uusan qaban karin ilaahay kuma kallif salaada hadduu istaag ku duka karo ha ku istaago hadduu ku duka waayo fadhigu ku dukana sidaas waaye waxaad awoodo haddaad wax la bixaysid waxaad awoodo bixid haddaad cibaadaysid waxaad cibaadaysid haddaad wax sadaqaysid wax sadaqaysan la bax sidaas waaye insha allahu tacaala akhyaarta marka saasaan ugu tacsiyeynaa waxaan leeyahay hooyo saciido iyo ahalkoodii iyo gabdhihii wa wanaagsanaa iyo dadkii ahalka ahayo oo u dhalay ilaahay khayr iyo ajir iyo xasanaad iyo wiilashii dhammaantood ahalkiisoo dhan si guud iyo si gaaraba iyo qabiiladii oo odaga u ahayo meesha deganeed waxaan leenahay tacsi ayaan wa- samir iimaan allah naga siiyo b- gadaashiisana allah nama lumiyo Een, asagana janatu firdows allah u bishaareeyo waad ogsoontihiinoo hadda runtii aadaa waxaa looga sheekeynayey b- fatahaadii hadaladiisii iyo qaybihii uu kasoo qaatay iyo qabiilka isku xirkiisii iyo xiriirintiisi waxaasoo dhan marka jazaakum allahu khayran ilaahaygi subxaana wa tacaalahay ha u naxariisto walaalkeenna maxamed deeq maxamuud maxamed ilaahay ha u naxariisto anigoo ah cabdiciid cabdulla ciike ahna odayaasha nabadoonnada beesha murursade amba saddex iyo sagaal ka mid ah ku nool gobolka galgaduud waxaan halkan uga tacsiye uga diraynaa dadka dhalay oo waalidiinta ah oo maxamed maxamuud dhalay ee dadkii ou dhalay oo carruurtiisii aheeday xilahadowlahay ahalka qabiilka muslimiinta waa dhammaan walaayada nuuc walbay yihiinba waan uga tacsiinaa insha allahu tacaala ilaahaygi subxana watacaala walaalkeenna ha u naxariisto bedel khayrhana allahaasa siiyo annagana bacdiga alla nama fidneeyo si guud haddaan nahay odayaasha waxaan diraynaa tacsiyahaas guud waxaanu diraynaa in allaale iyo inti taqiinay oo dabeecaddiisa taqiinay oo farsamadiisa taqiinay oo dhalintiisa taqiinay oo waxqabadkiisa taqiinay oo la soo shaqaysay oo si guud iyo si gaar ahanba u taqiinay dhammaan baan u wada tacsiinaynaa gobolka galgaduud intii taqaanaan u wada tacsiinaynaa gobolada jubbooyinka ilaa baraandir wixii yaqaanaan u wada tacsiinaynaa ahalnimadeenna iyo intuu dhalay wax walboo dhanba iyo inta taqaanaba saasaan ugu tacsiinaynaa sabar iyo imaan allaha naga siiyo walaalkeenana allaha u naxariisto intaasaan kelmadeyda kusoo gaabinaa insha allahu tacaala wabillahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim annagoo ah odayaasha beesha murusadee oo fadhiya gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur waxaan ka tacsiyeynaynaa walaalka suldaan maxamed deeq maxamuud ayaan u tacsiyeynaynaa suldaankaas ha waay suldaanka u fadhiyo ummadda muslimiinta jubbooyinka gaar ahaan beesha murusade ayaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan u tacsiyeyno waxaan leenahay walaalkaas ilaahi subxaanahu watacaala sabri iyo maaha idinka siiyo kuwa ilaahi subxaanahu watacaala bedel khayr qaba oo siiyana allah idinka dhigo asigana waxaan leenahay jannatulfirdowsa allah kuugu bishaarayaan leenahay ummadda muslimiinta ah oo deggan jubbooyinka dhammaantood walaalkood ayuu ahay kula shaqeeyo shareecada islaamka u matelo beelaha dega jubbooyinka ka xigo walaalaha la degan insha allahu tacaala waxaan leenahay adinkana garabkiina insha allahu tacaala walaal baa soo istaagi doona biidni illaahi tacaala walaalkaasna dhammaantaynba waa naga wada baxay waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo haddaanna odayaasha murudsade oo degan gobolka galgaduudna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala eheladaas iyo qaraabadaas oo ka tegana sabar iyo iimaan allah ka siiyaan leenahay annagana insha allahu tacaala bedel khayr qaba hana siiyo dhammaanteena jannada ilaahi subxaana watacaala ha nagu kulmiyaan leenahay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa dambana waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ah ee gedo beesha bahguuleed oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ku dhawaaqday in naf iyo maal ay ku bixinayso jihaadka ka socda bariga afrika kadib kulan beeshaas bahguuleed iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ku dhex maray kulankan waxa uu ka dhacay magaalada ceelcadde waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ugu horeyn waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha bahguuleed alxamdulilaah awalan ilaahay baa mahadsan walaalahay reer bahaguleed iyo walaayada islaamka madaxdoodaba awalan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah beesha bahaguleed kana kala nimid toddobada degmo ee gobolka gado waxaan iskugu nimid waxay ahayd danahayaga kuwa qaaska iyo kuwa caamkaba inaan ka tashanno alxamdulilaah danahanaga kuwa caam iyo kuwa qaasba meeshaasaan ku dhammaysannay xalfadan wanaagga badan ee sharafta leh looga soo qayb galay toddobada degmo ee gobolka waxaan iniin sheegayaa anoo ku hadlaya afka beesha inaan ku garab taagannahay gabdhahannagana ay caagta tolon iyo buskudka iyo burka dubayaan ragganaga naqiimyada iyo odayaalka iyo nuqubada ahna nafti iyo maalkaba aan idinla garab taaganay sidai walaalahay hore odayaalka ugaasida hore oga hadleen ilaahay idimkii hadday ku noqoto walaayada markii hore waxay ka bilaabatay soomaaliya haddana waa mujaahidiinta bariga ma been baan ka sheegay kelmaddaas meel kasta u fiiriyo magaaladaas garbahaarey ama buurdhuuba saaka degma degma noogu sokayso ama baardheere gabdhihii soomaaliyeed waa aragteen siday ka yihiin degmada aan joogno oo gobolka markaan nimidna gabdhaha siday u xijaaban yihiin iyo sharaftooda iyo edabtooda waa aragteen waxaad fiirisaan xurmada gabdhaha ay kala leeyihiin gabdhihii aan dhalnay waaye tan inta joogtan annagaa dhalnay taasna annagaa dhalnay deegaanka aan degannahay ee walaayada joogtay raayadda ay ka suran tahay waa aragteen nabadgelyadiisa leelkaa la socdaa maalinkaa la socdaa xilligaad rabtaad martaa meesha kale ay joogaan riddadana sagaal sac markii la gaaro wax kama baxaan waxna ma galaan waa aragteen nabadgelyadooda qaabkaas waay waxaan kusoo dhoweynayaa hadalkan kusoo gunaanudhayaa walaalaha mujaahidiinta geeska bariga afrika inaan garab istaagna war maisla qaadanay
bismillaah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf ilmursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaanan adan ka caddaynayaa anoo ku hadlahayo magaca beesha bahaguuleed inaan annagu iyo walaayada aan meeshan ku qaadanay shir shirkaas oo ku dhammaaday guul iyo is-afgarad waxaan ku wada hadalnayna waxaa ka mid ahaa qodobada aan hadda soo sheegi doono ee kow in beesha iyo walaayadu iska muxuu ahaa iska garabsato la dagaalanka cadowga iyo waxa la jiro walaayada iyo beeshu waxay kaloo isku afgaratay inay naf iyo maalba ay beesha la garab istaagto walaayada meel kasoo joogto waxay beeshu taageertay siraaca ka socdo geeska afrika iyo dhammaan daafaha caalamka waxay kaloo beesha iyo walaayadu isla afgarteen in ay muxuu ahaa waxbarashada la siyaadiyo oo doorooyinka la badiyo dhammaan beesha meelaha joogtana ee waxbarashada laga fidiyo doorooyina loo qabto dadkada muxuu ahaa aan waxba baran la waxbaransiiyo lana fahamsiiyo annagoo beesha ku hadlayna beesha baha guuleed waa kasoo horjeednaa gobolka annaga in la soo geliyo ee raashin dhacay iyo dawo dhacday beeshana waxay aad u garab istaagaysaa ee muxuu ahaa qodobadaas wayna isku waafaqeen beesha iyo walaayada marka waxaan leenahay dhammaan shacabka ku noqon gobolka gedo gacmahaas qabsado hana taageeran walaayada gobolka gedo ee shabaab almujaahidiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay mahaddiisa weeye maxad allay u sugan tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa mahad iskale mahad horay tu horiyo tu dambaba ilaahay bay mahad u sugan tahay haddaan nahay nabadoonyada beesha baha guuleed waxaan ka nimid darfo kala dheerdheer intaas juhdiga aan ku bixinnay waxaan u soo marnay in mataqaanaa walaayada aan la shirno oon kala shirno wanaagga horumarinta diinta kutubka ilaahay iyo saan kor ugu qaadi lahayn wadatashigaas oon muddo dhan u fadhinay annaga oo shirka soo xirnay si wanaagsan ku soo xirnay kuwa mataqaanaa galay murtadiinta waa ka soo saarayn waxaan ballan qaadaynaa wax nooga jira oo meeshaas ku jiroo dhanba inaan ka soo tagshilinno kana soo saarno diinta rabbigay inaan maal iyo midig iyo muruq baan ku garab taagana mujaahidiinta ilaa intii aan karno ama cimrigana uu ku siman yahay insha allahu horeyn allah noo wada ilaahay saan ka rajaynayno saasaana mataqaanaa ayaan ku wada shaqayn doonaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon nuur cabdi aadan nabadoonka beeshaasi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh amaa bacdu awalan iyo waakhiranba allah subxaana wa tacaala baa mahad ideelkeed iska leh subxaanahu wa tacaala mahad aan dhammaanayn oon bilow iyo dhammaad midna aan lahayn allah subxaana wa tacaala baa iska leh mahadda labaad waxaa iska leh walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan walaayada gobolka gado waaligeenna luqmaan abu anis yaa mahadda labaadna iska leh beesha baha guuleed oo soo ajiibtay kulanka iyo wadatashiga beesha iyo u dhexeeya walaayada soo ajiibtay baa mahadda saddexaadna iska leh ilaahay subxana watacaala baa ku mahadsan maanta waxa adduunka ka jiro wax la yaab leh beeshuna waxay aad uga hadasha in ay maanta waxa adduunyada ka jiro in ay fahamsan tahay gaalo maanta midab kastay leeda caddaan iyo madowbo inay kitaabka ilaahay kusoo duushay haddana ma ahayna mar horay ahayd waxaa weeye marka beeshu waxay qaadat oy maanta go'aanka saxiixda inay gaalada la dirirto caddaan iyo madowba leh inay la dirirto go'aankaasay qaadatay warina gaalada la dirira diyaar ma unna allahu akbar waxaa kale oo ay qaadata beeshu shareecada islaamka inay ku dhaqanto kitaabka allah subxaanahu wa tacaala aysan xagga iyo xagga aysan oga leexanin maadaama ilahi subxana wataala noo soo dejiyey oos allahna yidhi in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah shareecada islaamka inaan ku dhaqanno onan ka leexanin ma qaadan allahu akbar waxaa xiga oo beeshu ay ka hor imaadsantahyna ogolayn barakaca ka jiro maanta waddanka ka jiro waddankii muslimiinta laga tegey oo loo socdo waddan gaalo beeshu taasna way diiday way ka hor timid waddankanaga inaan joogno gaalo ka difaacanno aan ku dhimanno taasna beeshu diyaar bay taasna diyaar ma unan inaan waddankanaga difaacanno oon gaalo iska celinno oon u dhulkanaga aan u dhimanno oon diintanada u dhimanno soo diyaar uma nihin maanta beeshu waxay diyaar u tahay kitaabka allah subxaana wa tacaala garab istaagiisa iyo inuu noqdo litakuuna kelimatullahi hiya alculya ilahay kelimadiisa inay sare noqoto oo raayada tawxiidka maanta meel kasta oo waddanka laga tahay intaasaan kusoo koobaya ugu dambeynna waxaa kulanka soo xiray islamarkaana kelimad u badneed dardaaran madasha ka jeediyey sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي بأن مهد علينا سبحانه subxaanahu watacaala ilaahayga noo gelay nimcooyinka aan la koobi karin ay ugu horeysa nimcat lislaam waliimaan nimcat lamn nimcat sixa alxamdulilah uma alxamdulilah intaa kadib beesha reer dhahguuleed oo wadatashiga diineed isugu yimid waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala idiin barakeeyo maanta ummaddu waxay maraysaa waxaweeyaan tanaafus diineed iyo in qolaba qolada kale aysan ka badinin weeyaan waxaanu leenahay juhdiga aad ku bixinaysaan barashada diinta islaamka iyo u istaageeda waad ku mahadsantihiin intaan haddii nala ka helay oo aanan u istaagnay inaan waxa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala diintiisii aan dadka barno maxaana laga rabaa qodobka koowaad waxaa weeyaan alistiqaama toosnaan maxaa yeeley haddaan ilaahi subxaana wa tacaala oo amartiisa qaadanay toosnaana nala ka rabaa saas aageed marka insha allahu tacaala waxaan walaalaha u dardaarmaynaa istiqaamo istiqaamana ilaahi subxaana wa tacaala nagu dilana ilaahi baan weydiisanayna jala wacala waxaanu leenahay marka in badan inaan ku dadaalno istiqaamadu iyo toosnaantu maxaa yeelay waa waxyaalaha waxaa weeyaan laga rabo dadka muslimiinta ah inay laazimaan qodobka labaad waxaan isu daarmaynaa waxaa weeyaan ikhlaas camalka haddii ikhlaas laga waayo camalkaas waa camal fasaaday in waxaa weeyaan ikhlaasna la ka helana waa dardaarmaynaa qodobka kaloo aan dardaarmayna waxay tahay asidq run ina la ka helo waxaan ma og tahay haddii istiqaamana la ka helay oo ikhlaasna la ka helay in haddana waxaa weeyaan waxa inay run naga tahay ilaahi subxaana wa tacaala dartii naga tahay aan qalbiga gashanno si waxaa weeyaan aan maalinta qayaam ilaahi subxaana wa tacaala nooga soo noola soo saaro runta aan sheegnay sababkeeda ilaahi subxaana wa tacaala noola soo saaro inaan ku dadaalno runta inaan ku dadaalnana insha allahu tacaala dadaarankeena ay ku jirtaa qodobka saddexaad waxay tahay maanta waxaa jiro siraac u dhexeeya bayna alxaq walbaadil intaas u dhexeeya macnaha loolanka socdo idin kale dad muslimiin ahaa tihiin waxa laydinka suwaayo ama dowraadka diiniga loo soo celcelinaya qofka wuxuu barto ehel u noqdaa waxaa weeyaan waxay tahay waxaan waxa u soo celcelinayno oon ummadda waxaa weyan diinta ilahi subxaana wa tacaala uu u celcelinayna inay bartaan ay dowraadka waxaa weyan diiniga ay qaataan in ay diintooda ehel u noqdaan ay bartaan ku camal falaan dabadeedna waxaa weeyaan ay ummaddii ay sii gaarsiiyaan ayagoo dufaacanayo oo waxaa weya xurmaadkooda iyo sharafkooda ilaashanayo inay noqdaan dad diineed inay noqdaan ayaa la rabaa weeyaan diinteennan lagu soo duulay oo la doonayo cadowga uu doonayo in waxa weeyaan dalkii iyo diinta intaba uu dabagediyo oo waxa weeyaan baadil iyo quran iyo diin la-aan iyo dimuqraadiyad lagu soo dabaalo maanta waa inaan geerida ka xigna arrinka noocaasa oo jihaad u istaagno oo ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta waxa weeyaan hortaagan cadowga aan garab siino oo noqonno odayaal maalinne waxa weye cadowgu horarka hortaagan oo cadowgu waxa weyan ka celinayo ummadoodii muslimiinta ahaa waxa weyan ka celinayo cirdigooda iyo sharaftooda iyo diintooda iyo maalkooda inta uu ilaalinayo maalintiina waxa weyan sidaasoo kale hortaagan habeenkiina ilaahi subxaana wa tacaala wuu ah caabidiino waxa weeyaan salaatuleyli iyo khayraadka iyo nicimka iyo waxa weeyaan u taagan dhanka kale ummadooda waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga iyo dacwiga gaarsiinayo ilaahay waxaan weydiisanayna subxaana wa tacaala waxaan sheegayno oo afkaan ka sheegayno iyo waxa waxa weeyaan xubnaheenna ka baxayo dhadhaqaaqa iyo qowlkeenna iyo ficilkeennu ilaahay waxaan weydiisanayna subxaana wa tacaala inuu waxa weeyaan ilaahay ikhlaas nooga dhigo nabi calayhi salaatu wasalaamna wuxuu dhihi jiray wuxuu weydiisi jiray qalbi waxa weeyaan saliim ah iyo waxa weeyaan lisaan saadiq oo run sheegayo ilaahay subxaana wa tacaala weydiisan jiray ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qowlkeenna iyo ficilkeenna iswaafajiyo mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa oo ugu dambeeyo bahda warbaahinta islaamiga ah runtii raadinayso in badan inay ummaddan gaarsiisa waajibaadkii ay qaateen ummadda u qaadeen ayagana waxaan jazaakum allahu khayran juhdigiina laba laabo ummadda waxaa weeyaan xujada aduudan gaarsiiya ayana intaasaan u daarmina insha allahu tacaala warka ugu dambeeya waxay tahay mujaahidiinta in waxa weeyaan nimiyow maanta loolanka socdo waad aragtaan furmaha ha lagu sabro ha lagu dhabar adaygo cadow aan iska dhicinno maanta cidda laga suwaaya talada annaga weeyaan waad sabarteen jazaakum allahu khayran gaar ahaan walaalaha reer galgaduud runtii tallaabooyinka iyo waxaa weeyaan cadowga horarka maanta siday waxa weeyaan u horstaageen waxay leeyihiin runtii hambali gaar ah in ilaahi subxaana wa tacaala loo barya ay leeyihiin ilaahay walaalahaas ha ka dulqaado cadowgaas saliibiga ah ee ku soo duulay ee waxaa weeyaan maalin kasta wujuuh cusub ku imanayo ilahi ha ka dulqaadaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi ha noo guuleeyo ilaahi subxaana wa tacaala madar hana siiyo samada ilaahi ha ka keeno dhulka ilaahi subxaana wa tacaala baraka ha noo saaro ilahi kuwaan buko allah noo caafiyo kuwaan caafimaadka qaban ilahi caafimaadkooda ha noo siyaadiyo jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal faafareebka wararka qeybihiisa dambana waan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamigaha ee bakool afar askari oo toobad keenayaalaha ayaa lagu soo bandhigay magaalada abuurdhuxunle ee wilaayada islaamigaha ee bakool askartan waxay horey uga soo howlgaleen qeybo ka mid ah gobolada baay bakool banaadir iyo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya markii towxiidka loo qabtay kadib ayay waraysi gaaraasiyeen idaacadda islaamiga al'andalus maylyare magaaya nisho usaagmaday daralere may dhaladay gobolka bakool gaar ahaan may gujeeday doonfuul meeleraw may kumadahay nimankan murtadiinta eh may qalbagasheen amankii towfiiqda iyo ilaahay meelaraayus ha i hanuuniye hata eh may kukubiiray ana oo isku ahaa beeroley ahaa meelaraayus shaqa beeroley iyo qaabka saasaan ee kajaroo niman asaab ana dadkii hadla dhaganay meelaraayus isku qarnigahayna niman kumadaya iyo tashkiiliyeen bay dhowi kukubiiri harar alisalaamay laraawiye tababarka qaadanay tababarka sanad ama la socday laakiin anna geedo oo sanad ama soo socda gadaala kukubiiri muddo shan bilood ilaa lix bilood aan dhahay tababarka ka jari tababarka kadib goryaalana nasay mayna nbiyey daraawish oo ciidankan koonfur galbeed kumid ah taas kadib may ambanay ilaa ii baydhowo ilaa ii diinsoor wadadan dhahayd iyo marnay diinsoora seeni diinsoora muddo lix bilood todoba bilood ama leah roogi diinsoor maylaka qabadaaya nimankii mayla raayus markaas roogay muslimiinta kumadahay deganay iyo mayla raayus atuubiyaan iyo ada dadgaale ay unu isla soconi wadada degaale ka galni ada dhowr maalmood kadib diinsoor seeni degaalada meelinay qobsaday may ku sheegi kore number kow meel lil araaw dharga on oo maraana iyo dad oo dadkii ana la socday kumad ee baabur qarax ee meeliyeeda ee neekala kahi askara ka dhamati lankii markaas mas-uulka ciidanka ka wadaday meylaraayus ciidanka etoobiyaanka maoji dadka soomaalida ee madaas ciidanka meelo maraay wadadii saraakiishii wadatay sarkaal kumad ee iyo meeliyeeda ka dhamaday kadib dagaal kale oo ma jareeyeen idaala agagaaradiya ee oo meelo duurka oo aman galab ee jidka baalojiga ku dhiy tanyeeda eena may meylaraayus ka dhamaday etoobiyaana ka dhamadeen askarta soomaalidii kumad haytayniila socotiina saddex qofood afar qofood haatay walha ku qaadi diyaari meeliyeeda etoobiyaanka ku qaadi walhanagi geedka mayba koy magaalada buurdhoonle iyo rooga maylaha inka dhawaay safayle oo sharafle laha i dhawaay nimankaas murtadiinta ee may farmiyen ee andareeye ani dad galad dulmi iyo baadilka nool eyin oo qaladka dhex jaraan iyo insheege towbada marwelba furanta meeliyeeda islaamnimo mataalo si isinka kutowbasheena fadeeno kutaba fadeen falsheegala magacay weli leeray usmaan imideedan ururka afartii toddobaad daraawiishta yaa ka tirsanay anoo baawuri ahaa ka shegaysadow luug ka shegaysadow ee murtadiin iskasaana aglig oo haddi sidee kakabiiri xilligaas aan kadarmay tumashansni jari madan ilaahikin roonye tababarkoo lagoree leer tababarkii aragday gorode luugana noo nooqaade wali nijey dowlatuube nijey miila macalimiinta itoobiyaange nanikikiri miila tababar nikbayo libilooda tababar naninghaye markan wahabahe luug siling roogi baydhowe lahambay baydhowe lagobade leer luuga kutabnay geedwiini hamarnay miila mujaahidiinta iska taabanay wahananagay malamadka naganaya sidii oo kale yaanwele meelo walanoo kadhamade afar qofa meelaka kadhamate lamana dhaawa nagadan ree aragday habane baydhowo sidaa ka galna baydhowo hooba koynayono sida ber rooga yaa wali liijeeye ninijeye diinunay diinuna sin roogni digaalayaal fara badan iyo meelinay gobsadaan owaana mujaahidiinta leanay qaada digaalo badan meelinay gale shan digaala meelinay gale shandi digaalbe digaalkinka dambayti kideynuna ilaa kugu baahayahayte kaunse horta tarbe maamayl dirow inyaraantum isiyed of dhamasho dhaawa maamaynka darawba markan si meelo bagaala balikaankuerde baydhowo ka rirti baydhowo hooba koyti maanifulka walaarurugneye aragdeetan wahanuwadaye gofgudburerebtanganishen hamiinkolay hooda sidaad furunta anka gargaraaso hataa badakaidhase sadeew hatad anguraas hoobad baydhowo gala idiyada fasaa laakinsiba an hunduran hooba jeengadowle hamiinkoli faerta lailadrisele kinsurme yagalbeheshene magagay maylare xasan xuseen ibdinur mayna kasugunaa magaalada laarhow buurdhoonle faraasina geeg faraday maashaallaahu in badan iyo gaalada tumangi afar bilood iyo meelogaase iyo gaalada kadhajari ana guutada labaatiyo toddobaad ururka laba boqol todobaatiyo sideeda ku hay gaaladana may ku gubiiray magaalada weejida roogi anoo meel roogo murtadiinta oo kadhajarano dhaniire saahibeed ay wayan gaaladiya inana gala iyo tashkiiliyan meseeday huduraseedi gaalada meelo madaasiyo walkukumaasina afey lan laarhow iyo lan iinta moji laarhow lan gariir laarhow ka dhoosay liin ka nabrow liin yee madaasiyo wala meel ka aruuriyay kabaadishe dhiboogalni wal tatiriirin ee wal shiishbaan ee wal oo manaha roorma wal kala gaable lagubadaay mile markii hamarna jiina hamar walba mayna sameyne wal oo haddana salaadweyna dawada ilaa shanta maalmo isku rogni marka dambe gudleynani haray walna qaadi afar bilood tababarka jarni afar timidin dhammaadeen walha noogadi gaalkan oo wasiir jaamal lenin koy usiga dugsa singhiray inagadaasaan soomaaliya nagaasan arri walhananagi harnana arada liinani deji asnobdow madaleolyare limanka murtadiinta meba wakubiray berdaaliha wakubiray huduraseedi haradana najey dhibowka meeliga kudaragni beliyala meelida lahani tawbari laba bilood iyo bar tansida ama tan hadeeta laha may bardanay gaarde yoonay sidii aadi mayba sidii landagaal galafaday yanana baray tababarka may biyay lima oo maaliminga oo mayba insheega badanga biyayen hadageeg meelshareed islaamkale ka maamulo rog may lahayn dhoway sharafnimo iyo muslimnimo iyo wanaag yaa lahayn dhoway amay hada fariingan dirifaday horta dunya akirato mae gobolkaasayna inionay walanjarna ilaahay ku ubsadan meeli muslinjar inis dhiiban inionay dalsho idiintiyo idadyo hangnagadan mayba etoobiyan yo garaban kuwadiina yoonasaan hangnaadi hangnaadan dalsho idiintiyo idadyo hangnagadan fadeen guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee nooblanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب